quluubta ummadda soomaaliyeed kama goyn uurku taalladii ka dhalata laba sano ka hor wixii ka dhacay isgoyska soobee muqdisho maanta oo kale labaatan iyo sagaalkii bishii oktoobar waxaa ka dhacay laba qaraxoo midka koowaad uu ahaa gaari waxaa lagu dhiftay derbiga wasaaradda waxbarashada waxaase ku dhowaa maqaahi laga cunteeyoy ku jireen dadyo u badnaa muruqmaal dhallinyarada ku xamaalata mootobajaajta iyo dadweyne kaloo goobta marayey qaraxa waxaa ka dhashay khasaare iskuu jira dhimashay dhaawac goobta waxaa soo gaaray boqolaal dadweyne ah oo raadinaya eheladooda qaraxu markuu dhaca kadib kooxaha gurmadka degdeg ah ciidamada amniga iyo saxafiyiin waxaana mar kale lala eegtay qarax sababay khasaarihii ugu badnaa ee ka dhashay isgoyska soobe sagaaliyo labaatankii bishii oktoobar qaraxa labaad ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa midka sababay khasaaraha ugu badan maadaama boqolaal dadweyne ah oo ka yimid meelo kala duwan goobtay soo gaareen kuwaasi oo gurmad u ahaa eheladooda baadigoobna ku jiray xukuumadda soomaaliya ayaa maanta isbitaalka madiina muqdisho gudihiisa waxay ka hirgelisay qayb gurmad deg deg ah oo loogu talagalay ka jawaabidda xaaladahaas oo kale markay dhacaan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sheegay in xaruntan deg degee laga hirgeliyo gudaha isbitaalka madiina waa qaybta loo yaqaano xaaladaha deg dega ay tahay meel weyn oo marka loo eego isbitaalada ku yaalla gobolka uba yahay midka ugu weyn siduu ku sheegay hadaljeedintiisa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay intan ay kaga jawaabayeen wixii laga barta sagaaliyo labaatankii bishii oktoobar laba sano ka hor iyo qaraxii afar iyo tobankii oktoobar laba kun toddobayo tobankii waxaana xaruntan hirgeliya oo maalgeliyey guddiga gurmad qaran ee la sameeyey sagaaliyo labaatankii bishii oktoobar laba sano ka hor markiiuu dhaca qaraxii soobe wuxuu sheegay in dhaqaale laga soo ururiyo dadka soomaaliyeed lagu hirgeliyey mar haddii ay maantaba aynu halkaan joogno sidana aan u soo ceshanay weliba aan casriyeynay aan ka hormarinay sida la sheegay bariga africa oo dhan in ay gurmadkeenna deg deg ahi xarunteennu ay ka horumarsan tahay waxay ku tusinaysaa meesha aan usii soconno isbitaalkeena dhiigga qalabka yaallaa waxaa laigu la ii sheegay inaysan oolin ayadana bariga africa oo dhan inaysan oolin oo maanta uu shaqaynaya runtii waxaan nimid oo aan laba sano iyo oo bilo ka hor aan nimid ayada oo aan warehousekii dawada lagu kaydin lahaa uusan inoo shaqaynayn maanta uu inoo shaqaynaya waxaan nimid isagoo bangigeena dhiiga uusan shaqaynayn maanta waa shaqaynaya waxaan nimid halkan oo kulligiin dee aad wada ogtihiin maantana halkanaynu maraynaa keliya dhaqista oo aad ogtihiin qofka intii laga qaadan jiray halka mil halka mar waa ogtihiin maanta isagana xarumo waaweyn oo casriga ayaa inooga dhisan oo bilaash loogu sameeyo dadkeen intaba ilaahay subxaana wa tacaala muddadaas kooban ayaa ilaahay inoogu xaqiijiyay oo aan markii aan xulaynayna aan aada uga fikirnay taasaana keentay inay maanta aynu halkan joogno oo xarunta intaa la eg la sameey kolkii hore ay soo maareeyaan dhaawicii agoontii ganacsatadii yaryaraydee masaakiinta ayada waxoodii meesha lagu burburiyey iyo meelaha kale ee xarumaha kale ee la kabo ama meel gubatay ha noqoto ama meelo kale oo halbowlow ah nolosha bulshada ha noqotee sida ay u maareeyeen ugu dambaystiina inay soo brobose gareeyeen oy dhaheen meeshan markii aan nimid annagu maalintii oo aan wareegno oon aragnay duruufaha inay dhaheen waxa ugu fiican ee wax lagu qaban karaaye waxaa kale oo runtii mudan inaan iftiimino sida transparentka ee cad ee hadda halkan ay la soo taagnaa cabdullaahi cabdullaahi ee uu maxaanku dhahaa ay wax u maamuleen ay dadka soomaaliyeed ula wadaagayeen xukuumadda soomaaliya ayaa sidoo kale carabka ku adkaysa haddayna u diyaarsan tahay ka jawaabidda xaaladaha deg deg ah waxaana isbitaalka madiine muqdisho laga hirgeliyay maanta ka soo qayb galay boqolaal dadweyne oo lagu casuumo goobta kuwaasi ku jiray dhakhaatiir xubno ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana loo saabatumayay hirgelinta xaruntan oo la sheegay in hadda laba boqol oo qof marxalada degdega ay ka jawaabi karto markay timaado daruufihii dhacay kooxaha gurmadka degdega iyo khubarada caafimaadka ayaa sheegay in isbitaalada ku yaalahay muqdisho aysan u diyaarsaneyn ka jawaabidda xaaladaha degdega markay timaado musiibooyinka waaweyn iyadoo tusaale wanaagsan loo soo qaadanayo wixii laga bartay qaraxii afar iyo tobankii oktoobar laba kun toddoba iyo tobankii iyo qaraxii dhac laba sano ka hor labaatan iyo sagaalkii bishii oktoobar laba kun labaiyo labaatankii taasoo la sheegay isbitaaladu inaysan si weyn kaga jawaabi karaynin maadaamaysan u diyaarsanayn qabashada dadka waxyeeladu soo gaarta mar qura in ka badan boqol qof oo kale isbitaalka ugu weyn ee hadda looga jawaabay xaaladahaasina waa isbitaalka orduqaan exdigfer cabdulqaadir okey v o a muqdisho